الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد taariikhdu maanta waa labiyo tobankii bishii muxaram kun afar boqol iyo labaatan iyo afartii hijiriya waxay waafaqsan tahay shan iyo tobankii bishii saddexaad labada kun iyo saddexda taariikhda miilaadiga ah waxaan bilaabaynaa haddii aan la idmo duruus ku saabsan tafsiirka qur-aanka ah oo aan isku dayayna biidni illaahi tabaaraka watacaala wixii ilaahay naga waafajiyo in aan u bedelno luqada soomaaliga waxa uu ka dambeeyey darsi tafsiir ahaa oo dheeraa oon horay u duubnay ayuu ka dambeeyey oo kiisii labaad uu yahay waxaan isku dayaynaa insha allahu tacaala intii aan gaabin karno inaan gaabino si looga faa'iidaysto cajaladaha darsigeena ugu horeeya maanta waxa aan insha allahu tacaala ku koobi doonaa muqadimo ama hordhac ku saabsan qur-aanka sida loo fasiro iyo ciddii doonaysa inay fasirto jidka la doonayo in la maro waa darsi muhima wey waxaa kaleeto iyadana insha allahu tacaala raa'in doonaa suurat lfaatixa oo qur-aanku uu ka bilowdo tafsiirkeeda ayaana iyadana raacin doonaa insha allahu tacaala intaasuu darsigeenu uu maanta ku ekaan doonaa oo darsigii koowaad ah waajibka ilaahay subxaana wa tacaala uu saaray culimada iyo dadka aqoonta leh ayaa waxaa ka mid ah inay dadka u caddeeyaan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa oo ay u fasiraan khaasatan bini aadamka ilaahay subxaana wa tacaala luqadaha kala gedisan uu siiyey yacni luqadaha kala duwan ee bini aadamka ilaahay siiyey waxa weeyaan waa aayad ilaahay aayaadkiisa ka mid ah sida qur-aankaba lagu sheegay si marka dadka xujada ilaahay loogu ogo kii ilaahay hanuun la damcayna uu u hanuuno u qaato ummad walba inay luqadeeda wax ku gaadho oo diintu ay ku gaadho waa laga maarmaan xilka iyo mas-uuliyaddaana waxaa looga baahan yahay inay gutaan dadka culimada ee ahlulcilmiga ah qur-aanka marka la fasirayo marka waxaa ugu fiican in lagu fasiro qur-aanka qur-aankana lagu fasiro qur-aanku isagaa isfasiraa waxaa laga yaabaa arrin laga hadlayay meel ama suurad qur-aanka ka mida si gaaban in looga hadlo suurad kale isla arrinkii laga hadlo oo isagoo intii ka faahfaahsan lagaga hadlo qur-aanku marka wuu is caddaynaya o isagaa isfasiraya waxaa ugu fiican marka aayaddan aada doonayso inaad fasirto inaad u raadiso aayad kaleeto oo macnaheeda sii cabinayso sii faahfaahinayso maxaa yeeley ilaahay subxaana wa tacaala isagaa garanaya maqsuudka iyo qasadka uu ka leeyahay qur-aanka ama aayaddan qur-aanka ilaahay isagaa subxaana wa tacaala u aqoon leh marka qur-aanka in qur-aan lagu fasiro waa dariiqada ugu fiican waana mida uu leeyahay sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wa hada nawcu huwa axsanu turuqi tafsir buuri tafsiirka jidadkiisa ka ugu fiican waa taasuu leeyahy macna qaab qur-aanka lagu fasiro qur-aanka laftiisa in laysku fasiro ayaa ugu fiican haddaan maalan tusaale bixinno fii suurati alfaatixa bilowgeedaba waxaan ugu tegi doonaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin caalamiintan waa macnaheeda laysku khilaafay caalamkan muxuu yahay qur-aanka haddii la fiiriyo waxaa la helay aayad qur-aanka oo fasiraysa caalamiinta fasiraysa qaala fircawn wma rabu lcaalamiin qaala rabu samaawaati waalardi wma baynahumaa in kuntum muuqiniin fircawn wuxuu yidhi caalamiintan aad sheegaysa rabbigooda yaa wey muuse muuse wuxuu yidhi samaawaadka iyo dhulalka iyo inta u dhaxaysa rabbigooda wey rabbigii marka caalamkiiba wuxuu ku fasiray caalamiintiiba wuxuu ku fasiray samaawaadka iyo dhulalka iyo inta u dhaxaysa caalamiin marka waxaa la yidhaahdaa waa makhluuqa ilaahay abuuray subxaana wa tacaala aayaddaa kala cadaysay waxaa ka mid a maalan allah subxaana wa tacaala wuxuu yihi waasamaai waataariq samadaan ku dhaartay iyo midka guda midka guureeya wamaa adraaka mataariq midka guureeya muxuu yahay annajmu thaaqib weeyaan baa la yidhi isla qur-aanka laftiisii baa caddeeyey waa xidiga duleelinaya mugdiga uu iftiinkiisu duleelinayo wey kaasaa la yidhaahdaa taariqa kaasaa laga wada marka isla qur-aanka laftiisii baa wuxuu fasiroo sii caddeeyey taariqa wixii laga waday qur-aanka marka meelaad arkaysaa qisada nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo fircoon maalan suurad baa lagu soo qaadanayaa si gaaban baa looga hadlaya suurad kaleeto si dhexdhexaadaa looga hadlaya suurad kaleeto si faahfaahsanoo ishaab ah ayaa looga hadlaya wahaakada qisada maalan waxa way maaragtay ibliis iyo nebi aadam calayhi salaam meelna way gaaban tahay meelna way faahfaahsantahay wahaakada axkaamta shareecada waxaad arkaysaa meelna way gaaban tahay suuradaha qaar ka mid waa la soo gaabiyey meerna waa la faahfaahiyo waa lagu dheeraaday marka qur-aanka isaga in laysku fasiro ayaa ugu fiican dariiqada ugu fiican midda iyadaa wey waxaa dariiq ku xigta in lagu fasiro sunnada nebiga sal lay waslam axaadiista nebiga sal lay waslam axaadiistii baa weliba kala ah axaadiista qaarna way sugan tahay oo waa qeybta loo yaqaano xasanka iyo saxiixa loo yaqaano qaybna ma sugno oo waa daciif iyo wixii ka hooseeyo daciif iyo mawduuc iyo noocyadooda wey xadiiska qur-aanka fasiri karee lagu fasiri karo waa xadiiska sugan xadiiska aan nabiga ka sugnayn sal lay waslam qur-aanka laguma fasiri karo sida aan axkaamba loogu xujaysan karin loona daliishan karaynin baan qur-aanka ilahayna tafsiir looga dhigi karin subxaanahu wa tacaala nabiga marka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh hawshii ilaahay u xilsaaray baa waxay ahayd inuu qur-aanka dadka u caddeeyo ina anzalna ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah inaad dadka ku kala xukumto wuxuu ilaahay ku tuso ayaanu kugu soo dejinnay wamaa anzalna calayka alkitaaba ila litubayina lahum aladii ikhtalafuu fiih maanaan kuugu soo dejinin kitaabka ilaa inaad u caddayso waxay isku khilaafeen mooye ummadihii hore iyo ummaddanba wixii ay isku khilaafsan yihiin inaad caddayso ood u kala qeexdo oo xaq iyo baatilka aad u kala sheegto taasaanu macnaha kuugu soo dejinay bu rabbilahi subxana wa tacala waanzalna ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim walacallahum yatafakkaruun waxaan kuugu soo dejinnay dikriga oo waxyiga ah si aada ugu caddayso dadka wixii lagu soo dejiyey kitaabka ilaahay soo dejiyey inaad caddayso ood fasirto ood ummadda u caddayso ayaana kuugu soo dejin marka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh aqwaashiisana qur-aanka wuu ku fasiray ficilkiisoo dhanna tafsiir buu ahaa qur-aanka wuu ku fasirayay salawatu rabbi wasalaamu caleyh taqriirkana waa ku fasiray oo waxyaabo isagaa agtiisa inta lagu sameeyo saxaabadu ku sameeyeen uusan ka hadlin oo uu sugay iyaduna tafsiirka qur-aanka waa ku timaada marka ficilkii nebiga o dhan sal lay waslam qur-aanku caddaynaya salaadan la tukanayo ee nebiga sal lay slam qaabka u tukan loo tukanayo qaabka loo weyse qaadanayo qaabka loo dahaaro qaadanayo uu faahfaahiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxay tafsiir u tahay aayadaha qur-aanka ee ijmaaliyey ama si kooban u sheegay salaada in la oogo sakada sidoo kaleeto soonka sidoo kaleeto xajka sidoo kaleeto jihaadka sidoo kaleeto axkaamta nebigu sal lay slam ficil ahaan uu faahfaahiyey waxay tafsiir u tahay yani waxa wey aayado qur-aanka ka mida macnaha oo mawduuca ku saabsan ayuu nebigu ku fasiraya sal lay slam marka rasuulka sal lay slam qur-aanka fasiridiisa iyo caddayntiisa ayuu nebigu sal lay wasalam iyo tiilata cumrihi intuu noolaa nebigu sal lay wasalam ayuu ka shaqaynayey axaadiis aada fara badan baad helaysaa marka oo aan la koobi karaynin oo qur-aanka fasiraysa bal kutubta xadiidka waxaad ku arkaysaan kutub ukhaasa kitaabu tafsiir saxiix bukhaariga iyo saxiix muslimka iyo sunanka iyo yani waxawey masaaniida iyo macaajinta iyo kulli waxaad ku arkaysaan kutub khaas u ah tafsiirka qur-aanka maxay ku keenayaan waxay ku keenayaan axaadiistii ku soo aroortay ee nebigu ku fasiray sal lay waslam aayado qur-aanka ka mid a waa muhim marka ninkii qur-aanka fasirayaayey inuu xadiiska yaqaano waa muhim hadduu weliba xadiidkii inuu kala yaqaano maxaa sugan maxaanse sugnayn musطalixii iyo fanigii xadiiska kiisa sugan iyo kaan sugnayn kala saaraya waa inuu wax ka garanay wailaa waxaa dhacaysa aayad qur'aana oo tafsiirkeeda xadiid sugani ku soo arooray inuu meel kaleeto maro oo uu yani waxa weye meel kaleeto iyo ra'yi kala qaato ayaa dhacaysa maanaha marka muhim wey haddaan tusaale ka soo qaadano maalan aayaadka sida tooskaa nabigu sal lay waslam uu u fasiray waxaa ka mid a aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum lmnu wahum muhtaduun aayaddaasi markay soo degtay sida saxiix bukhaarigi iyo muslimkaba ku yaalla ayay saxaabadii nabiga sal lay waslam dhibtay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin kuwa ilaahay rumeeyey iimaankoodana aan ku dheehinoon ku barxin wax dulmi ah ulaa'ika lahum lmnu wahum muhtaduun kuwaa weeye kuwa nabadgelyada iskale oo hanuuns ee hanuunsan waa kuwaas saxaabadii marka waa dhibtay waxay u dhibtay dulmigan aayadda ku soo arooray baa waxay u fahmeen inay tahay macsiyo iyo dembi markaasa waxay dhahay ayunaa lam yadlim nafsahu ninka annaga naga mid ah ee aan naftiisa dulmin yaa wey kulligana naftana naga aan dulminahayno ruuxaan dembigelin naguma jiro markaasaa wuxuu nabigu sal lay wasalam wuxuu ku yidhi inahu laysa aladii tacnuun kaad moodeen ma aha sidaad u qaadateen ma aha yani waxa weeyaan idinku saad u fahamteen ma ahe alam tasmacuu maa qaala alcabdu asaalixu ya bunaya laa tushrik billah ina ashirka laulmun cadiim miyaydaan maqal sida uu yidhi addoonkii wanaagsanaa ee wiilkiisa waaninaya waa luqmaan eh wiilkaygiiow ilaahay cidna ha la wadaajininayo allihi addoommadiisa waxay sugu darin maxaa yeelay ulm yani waxa shirkigu waa dulmi weyn ina shirka la ulmun cadiim marka walam yalbisuu iimaanahum bidulminta inamaa dalika shirku buu nabigu sal lay slm aayaddu waxay ka wadaa un oo dulmiga lagu sheegay halkaasi waa shirki ee dembiyadii kale ma ah dembiyadii kale iimaanka haba dhaawaceen laakiin haddana amnigii iyo hanuunkii ma diidayaan saas way macanaa marka nebigu sal lay slam wuxuu fasiray aayadda qur-aanka oo saxaabada ka ishkaal gashay ayuu nebigu u caddeeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka mid a maalan xadiiskii nebigu odhan jiray sal lay slam man nuuqisha alxisaabu cudib ninkii xisaab man nuuqisha alxisaaba cudib ninkii macnaha xisaabta lagu adkeeyo oo xisaabta lala lafaguro oo wixii uu galay mid mid laysula dultaago waa la cadaabay buu nebigu uri sal lay slam markaasa caaisha waxay tihi ya rasuul allah ilaahay soo qur-aanka kuma dhihin fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran xisaab fudud baa la xisaabi doonaa soo ilahay ma dhihin marka ilahay xisaab fudud buuba sheegayaaye ruuxii la xisaabiyaba waa la cadaabay maxaad u leedahay markaasaa wuxuu yihi nabigu sal lay wasalam inamaa dalika alcardu kaasi waa bandhig laakin mamnuuqishan xisaabu cudib taa aayaddu ka hadlayso xisaab fudud baa la xisaabinaya waxa waa bandhig addoonka iyo dembiyadiisii in ilaahay inta uu loo soo bandhigo may addoonkii inta loo soo bandhigo dembiyadiisii la tuso in markaa kadib waa lagaa cafiyey taas laakiin ruuxii xisaabtiisa mid mid laysula dultaagayo kaasi waa la cadaabay marka nebigu wuu fasiray sal lay wasalam caaisha ishkaalkii ku dhashay buu u fasira u cadiyey wahaakada aayadaha noocaasoo kale waa farbadayn inaa acdaynaaka alkawhara kawthar maxaa la yidhahda kawthar maxaa la dhaha nabigu wuxu uhi sal lay wasalam waa webi jannada ku yaallo aniga laysiiyey buu nabigu uhi salawatu rabbi wasalamu caleyh marka axaadiis aad u fara badan buu nabigu sal lay waslam qur-aanka ku fasiray haddii marka qur-aanka la doonayo in la fasiro waa in marka labaad lala aado axaadiista nabiga sal lay wasalam ee sugan ee saxiixaynka iyo sunanka iyo masaaniidda iyo macaajimta intaba ku soo arooray waa in marka lagu fasiro wa aciduu lahum ma stadactum min quwatin u diyaarsada gaalada waxaad kari kartaan oo xoog ah xoogu muxuu yahay alaa ina alquwata alramyu buu nabi uri sal lay slm xooggan la sheegayahay waa ganidda iyo shiishka iyo toogta in la barto wey marka nabigu sal lay slam quwadii aayadda kusoo arortay buu fasiray salawatu rabbi wasalamu caleyh in badan bay marka inoogu imaan doontaa insha allahu tacala min khilaali tafsiirka iyo darsiga dhexdiisa yani aayado fara badan oo nabigu fasirayo salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayib haddii aayad qur-aan ah iyo xadiid nabi sal lay wasalam oo aayaddaa doonayso inaad fasirto caddayso aada weydo arrinka saddexaad ee la doonayo inaad aaddo waxa weeye saxaabadii nebiga sal lla lay waslam iyo aqwaasha ka sugan saxaabadii nebiga sal lla lay waslam iyo aqwaasha ka sugan maxaa yeelay saxaabadu waxay ummadda inteeda kale kaga sitaan waa marka koowaadee horta qur-aanku markii uu degayay iyagaa goobjoog ahaa caadooyinkii iyo dhaqankii carbeed ee qur-aanku in badan oo ka mida uu ka warramayana nimanka garanaya fahmaya iyagay ahayn maxaan inaga caadaad carbeed ka garanayna ummadda uu ka hadlayo ee uu la hadlayo raggii ku dhex dhaqnaabaa aada u fahmi kara maxaa yeelay qaraa-in fara badan oo loo kaashan karo ayadda fahamkeeda ayay goobjoog ahayn waa midda koobaad waa midda labaade luqada carabiga ee qur-aanku uu ku soo degay sirteeda saxaabadu way uga aqoon badnaayeen ummadda inteeda kaleeto maxaa yeelay carabtii khullaska ahayd ee badax tirnayd ee waxba dheehine waxba ku darmanen iyagay ahaayeen wixii ka dambeeyey ummadda waxaa ku furantay cajam fara badan carabta luuqadeedii wax badan baa galay ummado fara badan oo soo islaamay oo cajam abaa soo dhex galay luuqadii inyar in yar baa waxoogaa wax usoo dhex galeen laakiin saxaabada ridwaanullahi calayhim raggii carabtaa ee khullaska ahaa ee luqada carabiga sirteeda iyo asraarteeda yaqaana iyagay ahayen qur-aankuna waa luqa carabiyu kusoo degay khaasatan luqatu qurayshin quraysh luqadeeduu qur-aanku kusoo degay sida nabigeena ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh ta saddexaad waxa weeye qur-aanka in badanoo ka mida markuu soo degay sabab uu kusoo degay baa jirta sabab uu ku yimid baa jirta arrin markaa taagnayd oo aayaddu ay ku timid baa jirta sababka ood fahamtana waxay qayb ka tahay aayadda macnaheed ood fahamto aayadda markaa sababkay ku timid aada fahamto waxay kaa caawinaysaa macnaha aayadda inaad fahamto ayagaa goobjoog u aha marka asbaab fara badan oo qur-aan kusoo degay aayaadka licaamku sabab bay kusoo degeen dihaarka aayaadkooda sabab bay kusoo degeen yacni waxa weye aayado asbaab badan kusoo degay waa jira wixii sabab kusoo degay marka ayagu way garanayeen taas daraaddeedna saxaabada tafsiirkooda waa looga horumarin tafsiir kaloo dhan waxaa kaleeto oo la mid ah quwatulfahmi fahamka bini aadamka ilaahay waa u qaybiyey subxana wa tacaala isku fahm maaha hadal inteenna meesha fadhida hadda dhexdeenna laga sheegay baa ninna uu sirtiisa iyo dulucdiisa iyo ujeeddada lagaleeya fahmi karaa ninna meel soka iyo daahirkaa inuu ka fahmayo wax kale usan ka fahmi karin sida fahamka bini aadamka ilaahay ugu qaybiyey ayay saxaabadana ugu qaybsanayd laakiin haddana dadka iyagu ugu siteen xagga fahamka iyo garashada iyo aqoonta iyaguna waa kala horreeyeen waxaa intaa dheer saxaabadu ridwaanullahi calayhim aad waxay ugu dadaali jireen inay qur-aanka tafsiirkiisa iyo macnihiisa ay fahmaan cabdullahi bni mascuud iyo a'immatu larbaca iyo cabdullahi bni cabbaas iyo rag fara badan ubay ibnu kacab rag fara badan baa soo guuriyey tafsiir aada u fara badan oon la koobi karaynin oo nebiga salawaatu rabbi wasalamu caleyh qaarna laga soo guuriyey qaarna ijtihaadaadkooda iyaga ay ku fasireen cabdullahi bn mascuud oo kaleeto waxaa laga wariyaa inuu yidhi wallahi aladii laa ilaha hayruhu maa nazalat aayatun min kitaab illah ilaa wa ana aclamu fi man nazalat wa ayna nazalat walow aclamu axada aclamu bikitaab illahi minii tanaaluhu lmataaya la ataytuhu ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi isaga cid aan ahayn aan xaq lagu caabudine aayadii ma soo degin kitaabka ilaahay ka mid a ilaa hadday soo degtay waxaan ogahay cidday ku soo degtay iyo meeshay ku soo degtay waan garan bar haddaan ogahay cid uun iiga aqoon badan ilaahay kitaabkiisa gaadiidka iyo geeluna ay gaadhi karaan waan tegi lahaa buuhi waan aadi lahaa wuxuu tilmaamayaa cid uu tuhusan yahay inuusan jir oo isleeyahay markaa waa kaaga cilmi badan yahay ilahay kitaabkiisa subxana wa tacala maxaa yeelay nebiga salawaatu rabbi walaas min asaabiqiina alawaliin buu ka mid yahayo tafsiirkii nebiga sal lla lay waslam iyo qur-aanka culumtiisa raggii aada u xambaaray buu ahaa cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu saas wey macana ayib saxaabada intooda kalena saasay ah waxaa kalooy la dheeriyiin saxaabadu dadka intooda kale shaygii soo dega oo ay macnihiisa bartaan way ku dhaqmi jireen shaygana markaad ku dhaqanto oo aada fuliso oo camal uu kuu noqdo fahamkiisu waa kuu baxaya markuu yahay uun nadari shay uun afka aad ka sheegto markuu yahay ama shay uun aad iska fahamsantahay iyo markaad dhaqan geliso waxaad ka fahmi og tahay markii shaygu dhaqan kuu noqdo saas macanaa hadda salaada haddii laynoo sharxo soo ma fahmin aada baynu u fahmi laakiin bal warsaase ninaan xaj ka tegin xajka u sharax maanta dhan adaad ku haysa meel hebel leedaa jirto saasay isugu xigaan halkaa ka bilow halkaa ku dhammee yani faham guud inuu ka qaato mooyaane sida salaadoo kale u fahmi maayo limaada lianna salaada wuu dhaqangeliyey wuu sameeyey si fiican buu fahmay shayga markaad samayso oo dhaqangeliso ayaad fahamkiisa si fiican u hel marka waxay ahaayeen aayad qur-aana markay macnaheeda gartaan way ku dhaqmi jireen intayna gudbin wuxuu leeyahay abu cabdiraxmaan isulami nin taabiciye wey waxaa noo warramay buu leeyahay raggii qur-aanka na baray oo saxaabada nabiga sal alay slm waxay noo sheegeen inay nebiga qur-aanka ka akhrisan jireen salawatu rabbi wasalaamu caleyh toban aayadood markay bartaan ma aysan tilaabi jirin ilaa ay ku camal falaan cilmiga tobanka aayadood ku jira fatacallamna alqur'aana waalcamala jamiican buuli hal mar baa waxaan isla barannay qur-aanka macnihiisii iyo camalkiisii baan hal mar isla barannay aawa innaga boqol goor baan tafsiirka dhammaynaynaa laakiin camalkii aawa mar haddii camal aadan haynin fahamkii wax badan baa kaa maqan saxaabada waxaa loo leeyahay marka tafsiirkooda iyo siday aayaadka ku fasireen ha la hormariyo waxa weeyaan intaasoo sababood baa isugu tegey yacni dhaqankii carabeed bay yaqaanaan sirtii luuqaday fahmayaan asbaabtii qur-aanku in badan kusoo degay bay garanayaan faham baa la siiyey camalka iyo ku dhaqanka kitaabka ilaahi subxaana wa tacala bay ummadda inteeda kale kaga horreeyeen sidaas daraaddeed ayaa tafsiirka saxaabada uu ka horreeyaa tafaasiirta kale oo dhan saas wey macana khaasatan raggii sida khaaska ah ayagu ugu takhasusay qur-aanka tafsiirkiisa cabdullahi ibn mascuud oo kaleeto iyo cabdullahi ibni cabbaas radi allahu canhu nicma turjumaan nicma turjumaanu lqur'aan buu dhihi jiray cabdullahi ibn mascuud nicma turjumaanu lqur'aan ibni cabbaas cabdullahi ibni cabbaas turjumaanu lqur'aan waxaa u bixiyey cabdullahi ibni mascuud radi allahu canhu saas macna ayib marka yani cabdullahi bn mascuud oo kaleeto wuxuu madraso ku lahaan jiray meesha la yhahdo kuufa kuufa fadhiisa xeer fara badan iyo ardo badan buu kiciyey oo uu qur-aanka lafdigiisana baray tafsiirkiisana baray cabdullahi bni cabaas wuxuu fadhihi jiray makuu fadhihi jiray ardo fara badan iyo xeer badan buu isaguna kiciyey oo qur-aanka macnihiisa iyo tafsiirkiisa iyo lafdigiisaba uu baray ubay ibnu kacab oo ninkuu yidhi qur-aanka ka qaata nabigu sal lay slam isaguna wuxuu fadhihi jiray magaalada madiina halkaasaa isagana lagaga aflaxay wahaakada yani raggu meelo kale gegedisan bay madaaris ku lahaayeen oo ay qur-aanka ay bari jireen ardadii ka aflaxday weeyaan ragga qur-aanka soo guuray iyo tafsiirkiisa in badan oo ka mida soo guuriy maana ayib haddii markaa aan la helin saxaabada nin ka mida oo fasiray ayad qur-aan oo fasiraysa lama hayo xadiidna lama hayo qawlu saxaabina lama hayo maxagee la aaday markaas waxaa la aadayaa taabiciinta aqwaashooda la aadaya tafsiirkii taabiciinta oo ardadii saxaabada ah taabiciintu waa ardadii saxaabada in badan oo a'imada salafka ka mid a sidaasay samayn jireen oo saxaabadii hadday waayaan aqwaal ka waayaan taabiciintay aadi jireen sida mujaahid ibnu jabri oo kaleeto oo la yidhaahdo cilmiga tafsiirka waa ninka ugu yaqaana taabiciinta nin indhala buu ahaa mujaahid ibnu jabr laakiin ardaygii ka aflaxay cabdullahi ibni cabaas oo hoos fadhihi jiray buu ah waxaa laga wariyaa inuu yidhi caradtu lmisxafa cala bni cabaasin alaaa caradaat min faatixatihi ila khatimatihi uuqifuhu cinda kuli aayatin minhu waas'aluhu canha saddex goor baan misxafka kitaabka qur-aanka ayaan cabdullahi ibni cabaas u bandhigay buui saddex yani bandhig bandhigga macnaha waxa weeyaan inaad soo hordhigto oo tusto aayad walba saddexdaa goor aayad walba intaan isdul taago ayaan wax ka weydiinaya buui aayad walba qur-aanka ka mid a ayaan wax ka weydiinaya buui macnaha oo ii fasiraya macnaha yacni marka waxay ku tusaysaa mujaahid ibnu jabr in uu si gooniya ugu dadaalay tafsiirka qur-aanka saas daraaddeed ba alimaamu thawri yani sufyaan ibnu saciidin athawri ayaa waxaa laga weydiiyaa inuu yidhi ida jaءaka atafsiru can mujaahidin faxasbuka bihi hadduu tafsiirku mujaahid kaaga yimaado waa kugu filan yahay mujaahidba haddaad tafsiirka ka hesho waa kifaaya waa kugu filan yahay maxaa yeelay yani waxa weeyaan cabdullahi ibnu cabaas tafsiirkiisii buu si dhaba usoo guuriyey mujaahid waxaa la mid a taabiciinta kaleeto saciid ibnu jubayr oo kale cikrima mawla ibnu cabaas oo kale cطاء بن أبي رباح xسن البصري مsروq بن الأجدع سعيد بن مsyب أبوالعاlية الرyاحي الربيع بن أنس qtاadة بن dcاmة السdوسي الضحاk بن مزاxم iyo keyrkoodba rag aad u fara badan oo taabiciinta ka mida ayaad ku arkaysaan kutubta tafsiirka iyadoo iyagoo ayadaha qur-aanka tafsiray fasiraya macna sheikhul islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay hadday taabiciintu isku waafaqaan aayadda tafsiirkeeda waa xuja aan meela laga mari karinba hadday israacaan oynan isku khilaafin aayadan tafsiirkeeda meel laga marmalin haddiise laakiin ay iskhilaafaan oo aayadda tafsiirkeeda ay isku khilaafaan markaa iyaguna hadalladooda xujo iskuma aha oo midna midka kaleeto hadalkiisa maxaad u khilaaftay lama dhihi karo ummadda inteeda kalena nin ka mida hadalkiisu xujo kuma ah ee markaa waxaa la bilaabayaa in la kala xoojiyo khilaafkoodii keebaa xoog badan in la yidhahdo oo markaa lala aado yacni luqadii carabigaahayd ee qur-aan kusoo degan lala aado qaraa-in kaleeto iyo murajaxaad kale lala aado marka xaq waxaan u leenahay inaan kala dooranno nidhaahno kan kana ka xoog badan laakiin laazim naguma aha inaanu saciid ibnu musayib iyo mujaahid markay iskhilaafaan aan nidhaahno mujaahid in la qaato waa qas laazim ah mujaahid hadalkiisuna iyo tafsiirkiisuna laazim kuma aha saciid ibnu musayib inuu qaato ka saciidna inuu mujaahid qaato laazim kuma aha ummadda inteeda kalena inay mid ka mida hadalkiisa qaadato laazim kuma aha laakiin maxaa la samayn markaa waa la kala xoojino luqadii qur-aankaa loo noqon luqadii sunnadaa loo noqon luqada guuda carabigabaa loo noqon qaraa-in kaleetaa loo laaban markaasaa la kala xoojinayaayo ninkii kari karay awooddaas leh ayaa markaa macnaha kala xoojinaya oo kala dooranaya macnaha sidaas way macnaha haddaan intaa midna laga helin intaa midnaba haddaadan helin siaad u fasiraysaa qur-aanka marka waxaad u noqonaysaa luqada carabiga luqada carabiga baad u noqonaysaa maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku soo dejiyey u doortay luqat lcarab luqadii carabiga ahayd qaamuusyadeedii khaasatan waxaad u noqonaysaa kutubta laga qoray hariibu lqur'aan culimmada islaamku say ugu khidmeeyeen ugu adeegeen diinta islaamka wax alla wixii kelimo adag ku soo aroortay qur-aanka kutub gooniyaa laga alifi hariibu lqur'aan baa la yidhahdaa wax alla wixii kelimo adag oo macnaheedu yaro qarsoon yahay ku soo aroortay sunnada nebiga iyo axaadiistana kutub gooniha laga alifo la yidhaahdo kutubu hariibi alxadiid kuwaasaa marka la aadi saasaa lagu heli marka aayadda macnaheedii ama kelimadan macnaheedii lagu helaya luqadii carabigahayd baa marka dib loogu noqon shardi waxa ah marka ruuxu inuu luqadii carabigahayd si fiican u garanayo qawaaciddeedii inuu si fiican u garanayo iskama geli karayo meeshii uu ka raadin laha hadday wax ka qarsoonto waa inuu garanayo laakiin hadduusan garanaynin yani waxaway khalad badan ayuu galaya haddii marka qur-aanka ruuxa uu doonayo inuu carabi ku fasirayo waa taa waxaa dheer haddaad qur-aanka macnihiisii carabiga ahaa qur-aankii carabi kusoo degay haddaad doonaysa luqad kale inaad u bedasho sidaad hadda doonayn oo kaleeto luqad soomaaliyaad u bedelaysaa maalan waxa weye sawaaxil baad u bedelaysaa luqal ingiliisiya aad u bedelaysaa shardi dheeraadaan loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay luqada carabigana inaad si fiican u taqaano luqadaa kaleeteed u bedelaysana waa inaad si fiican u taqaano shardi wey haddaad labada luuqadood mid uun kaba ku tahay oodan si fiican u aqoonin ma fasiri kartid qur-aanka saas way macana ma fasiri kartid limaada lianna macnahan qur-aanku ka hadlaya carabiga ah ee kelimaadka carabiga lagaga hadlayaay markaad guurinayso ood luqad kaleeto ku guurinaysaay siday ahayd kuma keeni kartid allahuma inaad labada luqada si fiican u taqaano mooya ko waa inaad luqada carabigaa taqaano waa inaad marka labaadna luqadaa aada u bedelayso si fiican u garanayso waxaa saddexeeya qaabka tarjamadana waa inaad iyadana taqaano waxaad arkaysaa nin ilaa heer jaamacadeed ama istaadba ah luqa alcarabiya ustaad ku yahay luuqadaa kaleeto inuu wax ku bedelo uu doonayana aad buu yaqaanaa laakiin haddana maca dalika iskuma fasiri karo wadaadada kaafiraha soomada haddii darsi uu soo fadhiisto oo yidhahdo soomaaliga wax ku laqmaynaya waa lagu qosi soomaaliga aad buu u yaqaanaa carabigana aad buu u yaqaanaa lakin balaayada xaggay ka haysataa balaayada waxay ka haysataa usluubka iyo qaabka wax loo tarjamaayey waa usluub barasho u baha taa waxaa bartay oo aada u yaqaana xertii kutubta wax kasoo laqmaysan jirta masaajidda wax ka laqmaysan jirta saas way macanaa yani luqadaha waxay ku kala gedisan meesha maalan luuqad ay macnaheedu hal kasoo bilaabato midigta mid waxaa laga yaabaa bidixda inay ka bilaabato wixii marka inaad usluubka laysugu tarjamo luqa labada luqadood aad iyadana garanayso waa shardi laga maarmaana oo muhim muhim u ah markaad doonayso inaad qur-aanka fasirtood luqa kaleta aad u bedasho waxaan marna la ogolayn oo iyada khalad weyn ah dembi weynna ah in aad qur-aanka ku fasirto in aad qur-aanka ra'yigaa ku fasirto waa xaraam adoon meel la cuskanin sidii adiga kula qumanaata iyo saad rabto uun inaad iskala aado midaas iyada waa xaraam walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun waxaadan cilmi ulahayn ha raacraaci ina asamca walbasara walfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula maqalka iyo aragga iyo qalbiguba waa laysweydiine waxaadan aqoon ulahayn ha raacraacin ninka ilaahay kitaabkiisa iyo hadalkiisa fasirayaay wuxuu ka dhigan yahay sidii ruux yidhi oo kaleeto ilaahay saasuu u jeedaa markaad ilaahay saasuu u jeedaa aada leedahay waa inaad naqli iyo wuxuun hayso laakiin haddaad jeefkaaga kala timaadaay masale culus wey qul inamaa xarama rabbiy alfawaaxisha maa dahara minha wma baطn wاlإثma wاlbagya bغayri اlxaq waan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطana waan taquluu calى اllahi ma laa taclamuun inaad ilaahay subxaana wa tacaala alla dushiisa inaad ku tidhaahdaan waxaydan aqoon u lahayn iska dheh lama ogola iska dhehdaas khalisteeda leel waa khatar saas daraaddeed baa aahaar aad u fara badan salafka waxaa ka soo hortay saxaabada iyo taabiciinta inay aada uga digi jireen in qur-aanka ra'yigaaga aad ku fasirto ayu ardin tuqilunii wa ayu samaain tudilunii idaa qultu fi kitaabi illahi ma laa aclam abubakr sidiiq radi allahu canhu baa laga wariya yacni dhulkee i haynaya samadeese i hadhaynaysa haddaan ra'yigaygiyo sida ila quman aan kitaabka ilahay ku fasir dhulku ma i haynaya samadeese i hadhaynaysa waa masale marka culayskeeda low aahaar aada u fara badan baa marka ka soo aroortay saxaabada iyo taabiciintaba oo diidaysa in qur-aanka ra'yi mujarada lagu fasiro ra'yiga la diidan yahayna waa ra'yiga madmuunkee xun wey saas way macana inuu matalan iska tiraahdo waarsala calayhim dayran ababiil dayran ababilada lagu soo diray shimbiro lagu soo diray ma ahayne waxay ahayd bacteria lagu soo diray wadaad baa saa ku fasira jaraasiim bacteriay ahayde shimbiro intay dhagax soo qaataan dad ku duqeeya ma diyaarabaa buu ku leeyahy yani waa ra'yi madmuum awaay saan anigu maskaxdayda ka rabaan ku fasiri maya waa la diiday marka ta noocaasoo kale tafsiirka noocaasoo kale waa tafsiir baatil ah nin kastaa qur-aanka u fasireen ra'yigiisa iyo jeefkiisa tafsiiruu kala yimid mariyeyna waa aatim dembi weyn buu galay waxaad ku dadaashaa tafsiirka aada marayso inuu noqdo tafsiir naqliya oo ma'huur ah ama nebigaa laga soo guuriyey ama saxaabadaa laga soo guuriyey ama taabiciintaa laga soo guuriyey ama a'immadii kaa horraysay ee cilmiga lahayd ayaa laga soo guuriyey saa ku dadaal saas way macnaa inaad taa hesho ayaa aada iyo aada muhim u ah sidaa hadalkaas waxaa iskale sheikhulislaam ibnu taymiya iyo ibnu kathiir iyo rag fara badan ayaa macnaha odhanaya hadalkaa isaga waxaan intaa kadib tilmaamaynaa laba arrimood arrinta koowaad waxa weeye waa arrin aad aada ugu arkaysaan kutubta tafsiirka intooda badan oo ah waxaa la yidhahda riwaayaadka israa'iiliga mas'alada labaadna waa masale hadalkeenna aada ugu jiri doonto markaan aayada suuradaha fasirayno suurad walba markaan bilaabayno oo ah ma maki baa mise waa madani labadaa arrimood baan doonaynaa inaan iyagana wax yar ka taabanno waa midda koobaade horta riwaayaadka israa'iiliga ah waa qisooyin laga soo guuriyo o laga soo qaatay ummadihii inaga horreeyey kutubtoodii ama tawreed baa laga soo qaaday ama injiil baa laga soo qaaday inta badanna waxay ku timaadaa meelaha qur-aanku qisooyinkiisa ah meelaha qisooyinka ah bay inta badan ku yimaadaan riwaayaadka israa'iiliga ah saxaabada qaar ka mida laga wariyaa taabiciintana qaar ka midana waa laga wariyaa laakiin asalkoodu ama waa tawreed ama waa injiil kutubihii horaa laga keena kutubta tafsiirkana kitaab ka nabadgalay waaba yaryahayba intooda badan waa ku sheegaya intooda badan waa ku sheegaya marka seebaa loola dhaqmayaayo qisooyinka noocaasoo kale ama la qaadan karaa mise waa la diidi mise si dhexdhexaadaa jiroo la marayo saddex qaybood bay u qaybsamaan wixii noocaas oo waxyaabaha noocaas oo kale riwaayaadka noocaas oo kale saddex qaybood baa loo qaybiya qaybta koowaad waxa weeye waa qayb qur-aanka iyo sunnada nebigu sal alay slam ay ka markhaati kaceen inay sugantoo saxta qayb waa qaybtaa waa riwaaya israa'iiliya oo kutubtii reer bani israa'iil laga soo qaaday laakiin qur-aankaa waxaa laga helay ama sunnada nebiga sal alay slam wax u markhaati kacaya ta noocaasoo kale a waa la rumayn waa la rumayn maxaa yeelay qur-aankii iyo sunnadii baa u markhaati kacay qaybta labaadi waxa weeye waa qayb qur-aanka iyo sunnada aan ka helay inaynan waxba ka jirinoo been tahay qur-aankii baa yidhi ma jirto sunnadii baa tidhi ma jirto qisadan israa'iiligaana way ku soo aroortay maxaynu odhanaynaa marka ma jirtaan annaguna dhahayna waa been baan odhanayna tii horena maxaan nidhi waa sax baan dhahayna qaybta saddexaadi waxa weeye waa qayb qur-aanka iyo sunnadu ay kaba aamuseenba sax weeyaana lama dhihin khalad weeyaana lama dhihin mana khilaafsano hadda khilaaf cadoy khilaafsantahay qur-aankii sunnada kama muuqato mana la dhihin waa sugan tahay maxaynu samaynaynaa qaybtaa wey qaybtaasaa ugu dara qaybta noocaas oo kale ah yacni waxa weeyaan yustashhad walaa yustadallu waa la iskaga sheekaysan karaayo waa la sheeg sheegi karaa laakiin lama daliishan karoo daliil nas ah oo qur-aanka lagu fasiro ma noqon karaan saas way macanaha waxay ku dhisan tahay xadiidkii cabdullahi bni camr bni caas ee bukhaariya keyrka ay soo saareen nebigu uhi sal lay slam balliquu canii walow aaya ummadda iga gaadhsiiya diinta walow hal aayadba ha noqotee waxadituu can banii israa'iila walaa xaraj reer bani israa'iilna ka sheekaysta wax cidhiiriyiyo dhibi kuma jire reer bani saasay noqdeen saasaa ku dhacday ka sheekeeya waman kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annar buu nabig sal lay slm ninkii igu been abuurto waxaanan odhanin iga yeedhsiiyo wuu yidhi yidhaahdana haw diyaar garooba naarta meeshuu ka geli lahaa buu nabi uri sal lay slm marka xadituu can bani israa'iila walaa xaraj laa tukadibuuhum walaa tusadiquuhum buu nabi uri sal lay slm hana ka rumaysanina hana beeninina ee waxaad tidhaahdaan quluu aamana biاllahi wma unzila ilayna wma unzila ila ibrahima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba walasbaat wma uutiya muusa waciisa wma uutiya nabiyuna min rabbihim ila akhiri laaya saa dhah wixii aad u weydaan wax cad oo diidaya waxaad tidhahdaan annagu wixii xagga ilahay ka soo degay rumaynay haddii wixii ilaahay soo dejiyey xaqa ahaa uu ka mid yahayna rumaynay hadduu baatil yahayna maanaan rumaynin intaa kaga gaabsada marka waa la iska sheeg sheegi karaa laakiin waxaa nasiib xumaa in badan oo dadka qur-aanka fasira ka mid ahi inayna ka nabadgelin qisooyinka noocaasoo kale ah inay ka dhigaan sidii xadiis nebiga ka sugan oo kale sal lay slm markaasaa waxaad arkaysaa wuxuu daldalhayaa qisooyin fircoon kusoo arooray buu wuxuu daldalhayaa oo yani waxa weeyaan saacado ah buu iska wadaya qiso kusoo aroortay suurat lbaqara yani neefka loda neefkii loda ahaa iyo qisadiisii buu muddo iska daldalaya qisooyin badan baa halkaa kusoo arooray haaruud iyo maaruud qisadoodii buu iska daldalaya asxaabu lkahfi inta qur-aanku ka sheegay wax badan oo dheeraad oo meesha lagu sheegay buu wadaadkii daldalaya kitaabka fasirahay qur-aanka fasirahay dadkii maxay u qaadanayaan marka waxay u qaadanayaan waxaan uu wadaadku daldalayahay inuu yahay wax sugan mana sugna marka qisaska israa'iiliga ah waxaa ugu fiican alimaam alxaafid ibnu katiir caleyhi raxmat ullah isagu wuxuu ku fiican yahay qiso israa'iiliya meeshay soo gashay inta badan wuu baraarujin wuxuu leeyahay qisaskaasi waa israa'iiliya yani waxa weeyaan laa nukadibu walaa nusadiq mana rumaynayno mana beeninayno ninkii ku sheek sheekaysanayo meelaha majaalista kaga sheekaynaysa waa yeelkadii laakiin kitaab ilahay fasil uma noqon karaan macnaha sidaas weeyaan ayib inta badanna waxay ku timaadaa oo ay qisooyinkaasi ku soo arooraan waxyaala aan faa'iidaba lahayn ilan diin cilmiga cilmina waa midaan faa'iido lahayn cilmina faa'iiduu leeyahay camal baa ka dhalanaya maxaa faa'iida ku jirta hadda in la ogaado qoladii godka gashay ee suuratlkahfi aan ugu tegi doonno fitiyadii ama nimankii dhallinyarada ahaa eygoodii la socday midabkiis wax faa'idaa ku jirta ayaga magacyahoodu maxay ahaayeen hebel iyo hebel baa la dhihi jiray yaaquud iyo baaquud iyo waxbaa la dhihi jiray waxba waxaasi wax faa'ido ku jirta male tiradoodu intay ahayd qur-aanka wax ka taabtay ushii nebi muuse calayhi salaam mucjizada u ahayd geedkeebaa laga soo gooyey maxaa faa'ido ku jirta faa'ido kuma jirto shimbirihii nebi mu nebi ibraahim calayhi salaam noolee la yidhi oo aayadda looga dhigahayay shimbirahaasi imisay ahaayeen magacyo heesa la kala dhihi jiray ma wax faa'idaa ku jirta wax faa'idaa kuma jirta reer bani israa'iil haddii la yidhi neefka lo-daa gowraca oo ku dhufta meydka ma neefkii oo idil meydka laguma dhufanine qaybtee baa lagu dhuftay ma lug bay ahayd ma sin bay ahayd ma feedh bay ahayd ma wax macnaa ku jira wax macnaa kuma jira wax macno haba yaraatee faa'iidoo ka ratimaysan wax noocaasoo kale tahay marka geeddii nabiyullaahi muusa calayhi salaam ilaahay uu agtiisa kula hadlay geeddaa geedday ahayd ma qurac bay ahayd ma qansax bay ahayd ma hareeri bay ahayd maxay ahayd geedi oo maxaa idinka galo warkaa idin gashaday inta badan waxyaalahaasay marka u badan tahay waxyaalaha noocaasoo kale u badan tahay ogaanshaheeduna faa'iide male nabiyullaahi aadam calayhi salaam markii jannada la geliyey ibliisna laga soo caydhiyey ibliiseebuu ula xidhiidhayoo uu ku waswaasiyey abeesuu raacay oo abeesaa meesha martay oo dhuumatay oo halkaa ka gashay oo maxaa abeesiya warkeeda ku geliyay intuu qur-aan ku sheegaysa kuma fil waa waxyaala noocaasoo kale marka aan faa'iida lahayn wey macana intaa qur-aanku ka sheegay waa khulaasadii faa'iidada lahayd ilan war fara badan waxba kuu tari maayo intii xikmadaysan oo faa'iido leh unbaa wax taraa soo ma khulaasada qur-aanku bixiyey baa intaa unbaa looga baahanyay waxa kale ee kutubta reer bani israa'iil soo guuriyeen laa nusadiq walaa nukadib halkaasaan kaga aamusayna haddaanaan helin nas markaa beeniya saas way macana intaana aan kaga baxno riwaayaadka israa'iiliga ood in badan ku arkaysaan kutubta tafsiirka xataa ibnu kathiir iyo ibnu jariir tabari iyo kutubta xataa atafsiir bilma'suur la yidhahdo iyada lafteeda macnaha in badan kusoo arooraysa kuwa kale iskaba dhaaf macnaha waxaan intaa uga gudbaynaa qur-aanka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood maki iyo madani waxayna ku saabsan tahay qur-aanku goortuu soo degay maki suuradaha qaar ba ah qaarka kaleetana waa madani wey ra'yiga ugu fiicani waxa weeye markii la yidhahdo suuraddani waa maki ama waa makiya macnaha waxaa laga wadaa waxay soo degtay intuusan nebigu soo hijroonin sal lla alay waslam ama maka gudaheeda ha kusoo degto ama maka isagoo ka tegay oo meel kala jooga ha kusoo degto intaan la soo hijroonin ka hor qur-aankii soo degay baa waxaa loo yaqaanaa waa qur-aan makiya la yidhahdaa madanigana waxaa la yidhahdaa markii hijradu ay bilaabatay oo nebigu hijrooday hijradiisii kadib qur-aankii soo degayna waxaa la dhahaa madani baa la dhahaa xataa makaba ha kusoo dego xataa hadduu maka kusoo dego laakiin hijrada ka dambeeyey madani baa la dhahaa makii lama dhaho alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diinan xaggey kusoo degtay makay kusoo degtay banka carafa nabigu isagoo taagan bay kusoo degtay salawatu rabbi waslamu caleyh ma madani waa mise waa maki waa madani sababtu waxa weye waxay soo degtay hijradii kadib bay soo degtay meesha ay kusoo degtay la fiirin maayo laakiin waxaa la fiirinayaa ma waxay soo degtay hijrada kadib mise hijrada ka hor hijrada ka hor hadday soo degtay waa qur-aanka qaybtiisa makiga ah hijrada kadib hadday soo degtayna waa qur-aanka qaybtiisa madanigaa baa la yidhahdaa maxaa faa'iidoy leedahay in qur-aanka qaabkaa loo qaybiyo faa'iidaday leedahay waxa weeye haddii lagu yidhahdo suuraddani waa maki inta badan suuradaha makiga ah mawduuc bay ka hadlaan waxaana mawduuca ay ka hadlaan uu calaaqa la leeyahay markaa ay soo degayeen arrinta taagnayd maxaa ile nebigu makuu joogay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh gaaladiibay ishayeen arrimaha muranku ka taagnaa iyo dooddu waxay u badnaayeen arrimaha caqiidada maalinta aakharo ilaahay keligii ha la caabudo rususha iyo risaalaadka ha la sugo arrimaha noocaasa kale mabaadi'daa waaweyn buu muranku ka taagnaa qur-aanka degayay xilligaa marka xoogga wuxuu saarayaa arrimahaas qur-aankii soo degay madiine markmark hijrada kadibna waxaa markaa abuurmay bulshadii islaamka soo ma bulsha islaam baa madiine ka samaysantay dowlad islaam baa ka samaysantay waxay u baahan tahay in nidaam la dejiyo nidaamkii qoyska in la dejiyo nidaamkii bulshada in la dejiyo nidaamkii dowladdu ku kala socon lahayd in la dejiyo dastuurkii loo dejiyo axkaamtii laga hadlo akhlaaqiyaadkii ila akhirih yacni isbedel baa dhacay bulshadan timid iyo isbedelkan dhacay baa qur-aanka madaniga ana inta badan wuxuu ku saabsanaan doonaa arrimahaasuu ku saabsanaan doonaa ma aha in la leeyahay wuu ka tegi arrimihii ay ka hadli jireen suuradaha makiga kama tegayo mas'alatu alcaqiida iyo mabda asaasiga diintu ku taagantay tiirdhaxaadka isaga marna laga tegi maayo madiinana waa la waday makana waa la waday laakiin mar haddii madiine la yimid suuradaha soo degaya bacda alhijra inta badan xoogga waxay saarayaan arrimo kale xoogga saarayaan oo waxay u badayan masalan caqiidada waa ka hadlayaan ficlan waxay ka hadlayaan masalan axkaamta jidaynteedii waxay ka hadlayaan munaafiqiintii iyo nifaaq maxaa yeelay magaalada maka intii la joogay ma munaafiqiin baa jiray munaafiqiin ma jirin munaafiqiintu madiine markii la yimid bay samaysmeen oo dawlad iyo xoog soo baxay sidaas daraaddeed haddaad aragto suurad munaafiqiinta ka hadlaysa waa madaniya waxaa la mid ah ahlulkitaabka yahuud iyo nasaaro waxaa loogu yimid madiina loogu yimid soo ma ayadana ahlulkitaabka iyo doodoodi iyo hadalkoodi iyo aayadaha suuradaha ka hadlayaay waa madiino maxaa yeelay markaasay dib bay ka yimaadeen maka ma jirin maka nabiga waxay ishayeen sal alay wasalam nimankii reer quraysheed iyo mushrikiintii carabta bay nabiga ishayeen salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka qasadka ay leedahay waxa weeye iyo hadda faa'iidada ku jirta maki iyo madani inaad kala garato mar alla markii lagu yidhahdo suuradani waa makiya mawduucaadka ay u badan doontee ku wareegi doontee teerdhaxaadkay ka hadli doonto baad fahmi saas maana adigoo fahamsan baad markaba gudageli oo bilaabi macnaha ku dheeraan mayno marka maadaama muqadimadan hore aan inu idinku sheegay yacni maki maxaa la yidhahdaa madinisa maxaa la dhaha mawduucaadka ay u kala badan yihiin suurad walba markaan bilaabayno insha allah waxaanu odhan doonaa waa makiya ama waa madaniya laakiin maki maxaa la yidhahda madani marki maxaa la yidhahda soo celin maayo soo celcelin mayno saas maana intaasaan kaga gudbayna ayib intaas markaynu ka gudubno maadaama aan jecelnahay insha allah tacala inaan soo ururino oo tafsiirkuusa noola dheeraanin waxaan samayn doonaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala aayadda haddii tafsiirkeeda wuxuun khilaafa ku jiro oo ay isku khilaafsan yihiin salafkii isku khilaafeen ra'yiga markaa uu nala xoog badnaado baan qaadanaynaa muhim ma aha ra'yiyadii kale inaan tilmaano maxaa yeelay haddii la tilmaamo oo qaabka loo miisaamay oo aaraadan loo kala xoojiyey iyo daliil walba qolo walba waxa loo daliishaday haddii la yidhahdo ha la sheego hadda wuxuu inaga noqonayaa marka darsigu uu inaga dheeraan laakiin ra'yiga mukhtaarkeen markaa isleenahay isagaa ugu xoog badan unbaynu ka qaadan inaan tilmaanana waa suurtagal oon idhaahno ra'yi kalaa jiro laga xoog badan yahay inaynaan tilmaamin oon tafsiirka un intaan iska marno aan ka soconnona waa suurtagal taas wey macnaha inaan cidda laga soo guuriyey tafsiirkan sheegnana ayadana waxa weeyaan laazim ah laazim iskaga dhigmayno inaan idhaahno mujaahid baa laga soo guuriyaa ama qataada laga soo guuriyaa ama ibnu kathiir baa rajaxay muhim masii ah saas wey macnaha laakiin waxaan uun ku dadaalaynaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala waafajinta ilah baa iska leh in aan macnaha waxa weeye kolba ra'yiga mukhtaarka ah aan qaadano kaana insha allahu tacala aayadda tafsiirkiisa tafsiirkeeda aan ku soconno oo aan ku wadno macnaheedu marka ma aha yacni ra'yi kale ma jiro waa jiri karaa laakiin kanaa nala xoog badnaada wey macnaha بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة سورة الفاتحة magacyo kalena waa la yidhahda alxamdulilahina waa dhaha ruqyana waa magacyo badan bay leedahay laakiin suurat lfatixa waa suura makiya cala araajix muran baa ku jira oo qaal baa odhanaya waa madaniya laakiin cala araajix waa makiye wey suuradaha qaar ka mid a qur-aanka baa waxaa ku soo arooray axaadiis tilmaamaysa fadli gooni ay leeyihiin fadli dheeraaday qur-aanka intiisa kale la dheer yihiin sheegaysaa jirta suurat lfatixa waxay ka mid tahay yacni qeyb libaax suuradaha la siiyey bay ka mid tahay xagga fadliga qur-aanka marka laga hadlayo waxaan ku gaabsanaynaa hal xadiid axaadiista ku soo arortay fadligeeda xadiidkaasi waa xadiidka abu saciid ibn mucalla oo ay soo saareen alimaamu albukhaari iyo keyrkiiba ay soo saareen nebiga sal lla alay wasalam ayaa wuxuu u yeedhay abu saciid ibn mucalla wuxuu ku yidhi abu saciidow salaad buu markaa ku jira abu saciid muusan la hadlin salaadiisii buu iska watay hadhow buu nabigu wuxuu ku yidhi sal alay wasalam markaan kuu yeedhay maxaad ii yeeli weyday ood hee ii dhihi weyday markaasaa wuxuu yidhi nebi allo waan tukanay salaad baan ku jiray wuxuu nebigu yuri sal alay slam soo ilaahay qur-aanka kuma odhanin yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum soo ilaahay idinma odhanin qur-aanka mu'miniintow ilaahay iyo rasuulkiisu markay idiin dhawaaqaan yeela oo ajiiba maxaad ii ajiibi wey markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lla alay wasalam لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد بل قرآن كسورة أقوين بان كبري بنبي صلى الله عليه وسلم انت هذا مساج كبير قرآن كسورة أقوين markuu damcay nabiga inuu baxo sal lay slam baan gacanta ku dhagay markaasaa yidhi bui nebi allow soomaada ii ballan qaadin suuradda qur-aanka ugu weyn inaad i barayso markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam nacam alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin hiya asabcu almathani waalqur'aanu alcadiim aladii uutiitu haabuu nebigu yuri sal lay slam alxamdu lilahi rabbi alcaalamiina suuradda la yidhahdo magaceeda magacyadeeda ka mid tahay waa toddobada yani soo noqnoqoto wey السبع المثاني تدوبدا سو نقنقتو والقران العظيم اي قران كوين الذي اوتيته اليسي قران كوين الهي الهي سي ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم سيده مدي تا يدا سوره ويا بنبي صلى الله عليه وسلم عليه marka suurada suurad ahaan quraanka ugu weyn uguna fadli badan yani waxa gamacnaha iyo dhinac walba waa suuratul faatiha saas daraadeed buu ilaahay wuxuu inoo dooray inaan salaadeena ku akrino oo salaadii baa laazim laga dhigin iyada la akhri wixii iyada ka soo hadhay khiyaar yeelo laakiin iyada akrintoodu waa laazimo salaad aan lagu akriyin suurat lfaatixa yani nabigu wuxu yhi sal lay waslam waxba kama jirto saas macana ayib intaasi marka waa fadligeeda wey bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaahi magac alle ayaan ku bilaabaynaa allihii arraxmaani naxariistaha ahaa alraxiimi ee naxariistaha ahaa labaduba waa naxariis waa laba magacoo ilaahay leeyahayo sifatu raxma laga keenay way kala xeel dheer yihiinoo alraxmaan baa ka xeel dheer oo waa midka naxariista xeesha dheer leh waxay u badan yihiin culimmada salafku in la yidhahdo alraxmaani naxariista guud leh saasaa agtay macaanka ah oo adduunka gaal iyo muslimba naxariistay ku haystaan ilaahay baa u naxariis subxana watacala alraxmaan taasay tilmaamaysa alraxiimna naxariis khaas ah oo mu'miniinta uun gooni ku ah aakharo markii la tago mid ka naxariista wey wa kaana bilmu'miniina raxiima wey marka raxiimku waxay tilmaamaysaa naxariista khaaska ah ee ilaahay uu mu'miniinta maalinta qiyaamada ugu naxariisan doono gaaladuna ayna la wadaagi doonin alraxmaanna waxay tilmaamaysaa naxariista guud oo gaal iyo muslim iyo jamaadaad iyo xayawaanaad iyo kulli adduunka lagu wada haysto taa iyadaaba macnahay tilmaamaysa allihii arraxmaani naxariista guud lahaa arraxiim midda gaarkaana laha kaasaan magaciisa cuskanaynaa oon ku bilaabayna alxamdu mahad mahad kasta ama mahad kulligeed lilahi ilahay bay usugnaatay mahad kulligeed ilahay baa iskale alifta iyo laamta alxamduda ku jirta macnaha waxay faa'iideynaysaa yacni mahad oo dhan ammaan oo dhan kulligeed ilahay baa iskale subxana wa tacala saas weyaan shukri iyo ammaan oo dhan ilahay baa iskale isaga keligii baa leh oo milki ahaanule isagaana mudan rabbi subxaana wa tacaala ayib taasi ilaahay isagaa ismahadinaya marka innagana wuxuu ina barayaa inaan mahadinno oo sidaynu u mahadin lahayn iyo qaabkaan u mahadin lahayn waa laynagu barayaa isaguna alla waa ismahadinaya subxana wa tacaala alxamdu lilahi mahad kasta ama mahad kulligeed ilaahay bay u sugnaatay keligii subxaana wa tacala ayaa iskale yacni addoommadu mahadinta ay ismahadinayaan ayagu iyo ammaanta ay is ammaanayaan ilaahay baa leh maxaa yeele ruuxa aad ku ammaanayso maalan waa diqsi aad ku ammaanayso cilmi buu leeyahy aad ku ammaanayso caqli buu leeyahy aad ku ammaanayso wuu quruxsan yahay waxa aad ku ammaanaysa yaa iskale allah baa iskale subxana wa tacaala marka allah leh ammaanta ay iyagu ilaahay ammaanayaanna isagaa iskale ammaantu uu isagu qaar addoommadiisa ka mid a ammaanaya ammaanayana isagaa iskale ammaan oo dhan isagay ku dhammaataa marka alla isagaa iskale subxana wa tacala laba sababood buu ammaanta ilaahay ku leeyahay iyo mahadda waa mid weeyo horta uu dhammaystiran yahay oo meella iin iyo kumale ceeb khalqigiisa markii khalqigiisada waa ka gedisan yahay haddii uu ama wax ha ku taro ama yuusan ku tarin shaygu hadduu kamaal leeyahay mutlaq oo dhammaystiran yahay waa la yska ammaanaa soo ma likamaali daatihi baa lagyaa lagu ammaanaa waxaa kaloo ammaan uu ku leeyahay taa waxaa ka gedisan addoommadiisaoo addoommada midka ugu dhammaystirnaan badan meel unbuu ceeb ku ka leeyahay soo saas ma ka ugu dhammaystirnaan badan meel unbuu iin iyo ka leeyahay dhimanaansho ka leeyahay taa marka ilaahay ammaan buu ku leeyahay ta labaadee ammaanta uu ku leeyahay ku mudanya waxa weeyaan wax kasta ooy addoommadu haystaan oo laysku ammaano ama laysaga mahad celiyo isagaa bixiyey wamaa bikum min nicmatin fa min allahi wey marka ammaani meelay ku timaado ilahay isagaa iskale subxana wa tacala alxamdu ammaan kulligeed iyo mahadin kulligeed lilahi ilahay bay u sugnaatay allihii rabbi alcaalamiina uunka rabbigood ah uunka midka iskale ee maamula rabbiga bimacnaa almaaliku lmutasarif wey waa midka iskale ee haddana maamula wey caalamiintana waa kaan horey usoo sheegnayo aayad kaluu ilahay ku fasiray subxaana wa tacaala qaala fircawnu wamaa rabu lcaalamiin qaala rabu samaawaati waalardi wamaa baynahuma in kuntum muuqiniin marka aayaddaasaa fasirtayo makhluuqaadka ilaahay oo dhan baa caalamiin la yidhahda kulligood isagaa marka ilaahay iska leh isagaana u taliya ciduu diluu cidduu rabuu dilaa cidduu doonuu nooleeyaa cidduu doonuu wax siiyaa cidduu doonuu ka qaataa isagaa maamusha rabbi subxaana wa tacaala yacni addoommadiisa allihii rabbilcaalamiina uunka oo dhan rabbigood ahaa ee u talinaya ee iska lahaa kaas ayaa macnaha ammaan leh allihii arraxmaani naxariista guud ku tilmaanaa arraxiimi midda gaarkaana ku tilmaanaa allihii maaliki yowmiddiini yacni maalinta abaalgudka abaalgudka addiin bimacna aljazawey abaalgudka maalinkeeda allihii iska lahaa ee maaligii boqorkiisa ah maalinta abaalmarintu waa maalinta qiyaamada wamaa adraaka maa yowmu ddiin yowma laa tamliku nafsun linafsin shaya wlmru yowmaidin lilah yowm ddiin waa maalinka maalinta qiyaamada wey leanna maalinkaasa ruux walba wuxuu shaqaystay baa abaalgudkiisa la siinaya maalinkaa yaale marka allah baa iskale subxana wa tacala oo maanta ilaahay male miyaa maalinkaas waa boqorkiisa maxaa loo leeya maantaba iyo adduunyadaba soo boqor isagu maaha wuu u yahay maalinkaa waxaa loogu khaas yeelay cid murmaysa ama ku haysata ama sheeganaysaan jirin maanta laakiin qaar sheeganayaa jira sooma maalinkaa laakiin nin sheegan doono ma jiro liman lmulku lyawm markuu alla yidhahda lilahi lwaxid alqahaar maanta yaa mulkiga iskale qiyaamadii baa la joogaa alla keligii baa iskale madaxdii iyo boqoradii iyo madaxweynayaashii iyo kuwii adduunka sheegan jiray salaadiintii iyo maalinkaasi nin wax sheeganaya ma jiro maaliki yowmiddiini saasaa loogu khaas yeelay maalinkaa wa ilaa maantana isagaa maaligu ah oo adduunyada rabbi subxaana wa tacaala saas macna taana waxaaban ka soo fahanayba rabbilcaalamiina sooma rabbilcaalamiina baan ka soo fahanay inuu adduuniya aakharaba isagu leeyahay laakiin maaliki yowmiddiini waxaa loogu khaas yeelay macnahaas macnahaasay wadataa macnaha sidaas daraaddeed baa loogu khaas yeelay maaliki yowmiddiini abaalgudka ama amaalmarinta maalinkeeda allihii lahaa subxaana wa tacaala ee boqorka u ahaa kaas ayaa macnaha ammaan iyo macnaha mahadin iska leh iyaaka intaasiba waa sifaat ilahi subxana wa tacaala intaasiba ilahay sifaatkiisa wey alrab waa sifa ilah alraxmaan alraxiim waa sifaat waa magacyo ilah oo sifa ka laazimayso maalik waa magac ilaah intaa markaad soo sifayto soo tilmaantay yaa waxay waxaad moodaa sidii adiga oo hor yimid oo soo hor istaagay oo kaleeto waxaad diyaar u tahay marka inaad la hadasho ood isagii hadal u jeediso iyaaka keligaa adiga keligaa baanu nacbudu alla caabud wa iyaaka keligaa baanu nastaciinu kaalmo weydiisan keligaa baanu caabudi keligaa baana kaalmo weydiisan adiga keligaa baanu kaalmo ku weydiisanayna iyaakada waa macmuul la hormariyey baa la yidhahdaa cilmiga balaaqada horumarinta iyaakada la hormariyey waxay faa'iidaynaysaa cibaadada iyo kaalmo weydiisiga oo isaga lagu khaas yeelo oon lala wadaagin waxayna la macno tahay oo kale laa ilaaha ila allah way la macno tahay iyaaka nacbudu laa ilaaha ila allahu bay la macno tahay keligaa un baanu ku caabudaynaa oo cibaadadaada cid kale kula wadaajin mayno cid kaloon aadayno wax weydiisanayna ma jirto cid kaleeto wax kula wadaajinaynana ma jirto cid kaloon kuusii maraynana ma jirto adigaanu ku caabudi adiga unbaanu kaalmo ku weydiisanaynaa waxaan rabno oo ama dan adduunye ah ama dan aakhare ah adigaanu ku kaalmaysan midda hore marka iyaaku nacbududaasi macnaheedu waxa weeye waxaad ka beri noqonaysaa shirki iyaaka nastaciinuna waxaad ka beri noqonaysaa xoog iyo xeelad iyaaka nacbudu allow shirki kuma jiro iyaaka nastaciinna waxa weeyaan xoog iyo xeelatoona ma lihi adigaan ku kaalmaysanayaayoon doonayaa inaad waxayla qabatoon ku kaashado sidaas way macnaha macnaha waxay ka dhigan taha oo aayado kaleeto qur-aanka ku soo aroray la macno tahay facbudhu watawakkal calayh isaga keligii caabud oo tala saaro tala saaradu iyaaka nastaciin wey facbudhuna waa iyaaka nacbud wey macnaha waxay la mid tahay oo kaleeto laa ilaaha ilaa huwa fattakhidhu wakiila laa ilaaha ilaa huwa mid xaq lagu caabudoon isaga ahayn ma jiro waa iyaaka nacbud fattakhidhu wakiila wakiil ka dhigo oo arrimahaaga u dhiibana waa iyaaka nastaciin wey saas way macnaha marka waxaad ka beli noqon xoolad xoog iyo xeeladkaa ah acmaasha aada haysatee aakharo iimaanka aada haysato salaada aada tukanayso soonka aada soomayso xajka aada xajinayso sadaqada aada baxsanayso ilaahay baa kugu kaalmeeyey kaalmo ilahay baad ku heshay soo ma xoog iyo xeelata amaadan ku helin inaad kusii sugnaatood ku dhimatana ilaahay inuu ku waafajiya kusugayay ku xidhanta xoog iyo xeelata ama adduunka waxaad ku haysato xoolo iyo ama caruur waxaad milkido oo dhanna ilaahay kaalmayn uu ku kaalmeeyey wey ma xoog iyo xeelata amaad ku heshay marka iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu waa asalka asaaska ay diintu ku taagan tahay asalkaasay diinta islaamka o dhan ku taagan tahay iyaaka adiga keligaa baan nacbudu alla caabudaynaa wa iyaaka keligaa baana nastaciinu kaalmo weydiisanaynaa oo aanu ku kaashanayna way macnaha ujeedadii hadafkaan u soconnona waa adiga subxana wa tacaala oo daacadaadan inaad nagu kaalmaysaanu kaa doonaynaa weydiisanayna way macnaha ayib ninkii marka labadaa kelimo fahamsan oo labadaa jumlo fahamsan oo si fiican u fahamsan cid aan ilaahay an baryi maayo cid aan ilaahay ahayna codsi u geysan maayo qabri iyo mayd ku jirana isku lugoyn maayo yacni jin iyo kuwo qarsoonoo wax tarana isku lugoyn maayo awliye ilaahay iyo sheekheel baa dhulka taakataaka ugu jirana rumayn maayo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin haddaad fahamto waxaasoo dhan waad ka beri noqon laakiin inta aadan iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin aadan fahamsanayn laalaab kale unbaad ku jirtaa saas way macana laalaab kale unbaad ku jirtaa oo waxyaalo kale aad ka daba wareegi saas way macana ihdinaa nahun taasi marka muhimadda aa lagu abuuray oo lagugu talagalay wey ee ilaahay uu samaawaadka iyo dhulalka u istaajiyey intaa markii la soo sheegay baa waxaa layna barayaa ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa la caabudaayey waxaa ugu weyn baryada baryadu waa cibaadaadka ta ugu weyn ilaahay oo waxaad rabto la weydiisa waxa la weydiisayna ilaahayna waa kala wenya waxyaabo yaryarna waa jiraan waxyaabo waaweynna waa jiraan waxyaabaha aada u baahan tahay kii ugu muhiimsanaa sidaad ilaahay u weydiisan lahayd baa hadda lagu baraya ihdinaa na hanuuni allow asiraada jidkii nagu hanuuni almustaqiima ee toosnaa na hanuuni codsigaagii baad ilaahay u geysanaysa ilaahu na hanuuni oo jidka toosan nagu hanuuni hanuuninta iyo hidaayada laba macnoba way ku timaadaa hidaayatu dilaala walbayaan in shayga lagu tusoo laguu caddeeyo oo lagu yidhahdo tanna waa khalad tanna waa sax hidaaya la yidhahdo wainaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim waa caddayn hidaayada qaybteeda labaadna waa waafajin oo macnaha in lagu waafajiyo shaygii xaqii caddaa inaad qaadato ood rumayso ood ku dhaqanto ayadana waafajin baa laydhaha waa nooc hidaayada ka mid taan ilaahay weydiisanayna taa way marka ma ilaahu wax noo caddee baan leenahay mise ilaahow xaqa cadna waafaji baan leenahay labadaba saas maana ilaahu noo caddeena waan leenahay nawaafajiyo raacitaankiisana nawaafajina nagu hanuunina waan leenahay intaba way soo gelaysa ayib su-aal baa imaanaysa oo waaba kaloo waan hanuunsannahay oo masaajidkii baan ku jirnaa salaadihii baan tukanaynaa cilmigii baan baranaynaa sakadii baan bixinaynaa xajkii baan bixinayna waan jihaadaynaa haddana ihdinaa un baan la taagana ha maalinkii intaasoo goor baan ihdinaa soo celcelina waana hanuunsannahay see wax u jiraan jawaabteedu waxa weeye hanuunku waa darajooyin waa kala sarreeya waaladiina htadow zaadahum hudaa hanuunku siyaaduu leeyahy nuqsaanna wuu leeyahy iimaankuu la mid yahy haddii aad hanuunsan tahay darajadiisii ugu sarraysay maadan gaadhine ilaahow ii dham yacni ii siyaadi baad ilaahay weydiisanaysa xaggay meesha ku jirta waxa weeye haddaad hanuunsan tahay hanuunkaa inaad ku sugnaanayso ilaa intaad ka dhibanayso ma hubtaa yaa kuu ballanqaaday inaad ku sugnaanayso marka ilaahayow haddaan hanuunsanahayna hanuunkii igu sug wixii iga dhimanna ii dhammaystir haddaanan hanuunsanaynoo nuunsanahayna ilaahu i hadiyeeyo i hanuuni saas way macnaha laga wadaa saas way macnaha ihdinaana hanuuni asiraada jidka lagu hanuuni almustaqiima oo toosan jidka toosani xadiid saxiixa nabiga waxaa kaga sugan sal alay wasalam oo tusaale nabigu ku bixinayay asiraatu lislaamu buu nabi uri sal alay waslam jidka toosani waa islaamnimada xadiidku waa sugan yahay oo imaam axmed iyo xaakim iyo keyrkood baa soo saaray marka islaamnimadoo jidka toosan ilahu lagu hanuuni saas way macnaha wax ilaahay la weydiisa marka taasaa u wey xoolo iyo caruur iyo adduunyo kulligood waxba ma aha maxaa yeelay inayna waxba ahayn waxaa ku tusi ilaahay kuu jecel yahay iyo kuu neceb yahayba waa siiya laakiin hanuunka ilaahay ruuxuu jecel yahay buu siiya saas maana saas daraaddeed baa waxaan ilaahay weydiisanayno isaga laga dhigayoo wixii kaloo dhan aan meeshaba lagu soo qaadinba yani taasaa ilahay subxana wa tacala markayna baraya siraada aladiina su-aashu waxay tahay marka jidkaan ilaahay weydiisanaynan leenahay ilaahu nagu hanuuni leenahay ma jidna inooga horreeyeyba oo jid horay loo qaadi jirayba mise waa jid cusub oo annaga hadda yani aan yani bilaabayno jid hadda aan qardajeexayna miya mise waa jid horay loo mari jiroo laynooga horreeyey jidka in laynooga horreeyey ciddii inooga horraysay baa la tilmaamay siraada aladiina kuwii jidkooda allow nagu hanuuni ancamta aada nimcaysay calayhim dushooda kuwaad u nimcaysay jidkoodii kaas weeye kaan ku weydiisanaya kuwa loo nimceeyey yaa weeye qur-aanku ilaahay ku caddeeyo ku fasiray waman yutic illaha waalrasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina walsidiiqiina walshuhadaai walsaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa adeecay kuwaasi waxay la jirankooda yihiin kuwa ilaahay u nimceeyey dushooda oo kuwaa loo nimceeye yihiin waa nebiyadii iyo sidiiqiintii iyo shuhadadii iyo dadkii saalixiinta war wanaagsanaa kuwaasaa jidka inooga horreeyo horay u maray kuwaasaan allow jidkoodii ku weydiisanaynaa jid cusub ma ah waa jidna nooga horreeyo qoladaasaa nooga horraysay saas way macnaha siraada aladiina kuwii jidkooda noogu hanuune ancamta calayhim aad u nimcaysay maxaa loogu nimceeyey waxaa loogu nimceeyey diin iyo akhlaaq iyo caqiido wanaagsan iyo camal fiican iyo cilmigu ilaahay subxaana wa tacaala uugu nimceeyey waa nicmatu diin nicmatu diin maxaa yele nicmadaasaa nicma amaa nicmatu dunyaa nicmo waa tahay laakiin markii taa loo fiiriyo waxba maaha kan diinta marka loo fiiriyo waxba maaha hayri lmaqduubi shayga markii la doonayo in la caddeeyo wabididdiha tatamayazu lashyaau baa la dhahaayo shayga markaad qeexayso wuxuu ku sii caddaadayoo aada loo fahmaa shayga ka soo horjeeda markaad aada tusto dadka midabka cadiinka la yidhahdo markaad doonayso ruuxaan garan inaad fahamsiiso kii cadiinkaa markaad u sharaxdo kii madowga ahaana markaad u sharaxdo soos aada usii fahmi maayo ha shayga macnaha ka soo horjeeda marka la sheego ayuu macnihiisu sii caddaadaa tiibaa hadda la isticmaalaya waxaa la yidhi hayrilmaqduubi jidkaasoo hayrilmaqduubi ayri hayri siraati lmaqduubi kuwii loo cadhooday jidkoodii kayrkii ah calayhim dushooda waladaalliina walaa siraati daalliina kuwa lumay jidkoodii kayrkii ah laba qolo jidkoodii ma aha jidkaan ku weydiisanayno jidka toosanaan ku weydiisanayno ee dadkaa la soo sheegay ay mareen laba qolo jidkood buu garab marsan yahay qolo waa qolada loo cadhooday qolona waa qolada luntay labadaa qolo jidkooda ilaahayo kumaanaan weydiisano magan baan kaaga nahay kuwa loo cadhoodayay yihiin xadiid buu aayadda nebigu ku fasiray sal alay waslam cadiy bni xaakim uu nabiga ka warinayo uu soo saaray imaamu tirmidi sheikhulalbanina saxiixuljamici sagiirku ku saxiixiyey waa xadiidka ugu dambeya saxiixuljamici sagiirka nabigu wuxuu yuri sal alay wasalam alyahuudu maqduubun calayhim waalnasaara dullaal buu nabigu uri sal alay waslam yahuudu waa ummad loo cadhooday oo ilaahay u cadhooday nimanka nasaarada la yidhaahdana waa waa qolo yani luunsan buu nabigu uri sal lay slam marka almaqduubu calayhim waa yahuud addaalliinana waa nasaara jidka toosan ee marka ay shuhadadii iyo ambiyadii ay mareen wuxuu khilaafsan yahay jidka yahuuddu martay waxaa kaloo uu khilaafsan yahay jidka ay mareen nasaaradu iyo kiristanku mareen labadaa jid midna mehe waa jid kale jid udhexeeya saas maana marka xadiidkaasu rasuulkeenu ku fasiray sal alay waslam labada ummadoodba yahuudduna waa ummad loo cadhooday waana luunsan yihiin nasaaraduna ilaahayna waa u cadhooday waana luunsan yihiin labada tilmaamoodba way isla leeyihiin laakiin way ku kala xoog badan yihiin yahuudda waxay ku xoog badan tahay cadho loo cadhooday way ka sidataa nasaarada nasaaraduna waxay yani caan ku yihiin oy ka sitaan yahuudda in ay ku sifaysan yihiin baadi inay baadiyaysan yihiin saas wey maana qur-aankaa ilahi ku sheegay subxana wa tacala waxaan u tegi doonaa fabaa-uu biqadabin calaa qadab yaa laga wadaa waa reer bani israiil yahuud wey cadhay la laabteen cadho kale dul saaran nasaaradana ilahay wuxuu ku yidhi qad dalluu min qablu wa adalluu katiiran wadalluu can sawaai sabiil horay bay u lumeen dad badanna u lumiyeen jidkii toosnaa kala barhkiisana uga leexdeen oo uga lumeen marka dalaal baa lagu sifeeyey yahuudna qadab iyo caraa lagu sifeeyey culimada islaamku waxay leeyihin oo isla ogolyihin labada ummadood mid walba baadideedu sabab baa keenay yahuudda lumitaanka ay luntay sababka keenay waxa weeyaan waa tarku lcamali bilcilmi cilmigii ay barteen inay ku dhaqmaan bay ka tageen marka camal la-aan baa asal u ah lumitaanka yahuudeed waxaan u jeedaa cadhada loo cadhooda yahuud nasaarada lumitaankeeda ay luntayna waxaa asal u ah waa tarku alcilmi cilmigii iyo barashadii bay ka tageen labada ummadood marka mid walba asalkaasay ka tagtay midna cilmigiibay ka tagtay waa nasaaro oo saasay ku lumeen waxba ayagoon garanayn bay isku dayeen ilah inay caabudaan jahli bay doonayeen ilah inay ku caabudaan yahuudina ayagoo wax garanaya oo aqoontii leh oo shaygii garanaya saxdii khaladkii kala garanaya baa waxay ka tageen cilmigii inay raacaan oy ku dhaqmaan kuwana cadhaa ilaahay ugu abaalguday kuwana inay lumaan oo ay jidkii saxdaha ka lumaan saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa oo culimada selafku ay dhihi jireen ridwaan ullahi calayhim sufyaan ibnu cuyayna iyo yani man fasada min cubaadina fa fiihi shabahun min alnasaara waman fasada min culamaa'ina fa fiihi shabahun min alyahuud culimo ummadda islaamka ka midoo luunsan haddaad aragto culamaa usuu-a diinta ku shaqaysa isagoo aqoon lagu haddana luunsan yahay yuu u egyahay labadii ummadood tee u egyahay yahuuddu u egyahay maxaa yeelay cilmigii waa yaqaanaan laakiin camalkiibuu ka tegay soo ma cubaada iyo dadka cibaadaysta oo cibaadada ku dadaala oo ummadan ka mida wixii fasaado oo jidka ka lumana ummadee buu u egyahay nasaar u egyahay haddaa ordimi iska cibaadaysanahayo oo iska wardinahayo oo iska sii jeedo oo aqoonsi aan lahayn oo iska cibaadaysanaya kaasi wuxuu hayaa dhaqankii nasaaru hayaa maxaa yeelay jahli ilaahay lagu caabudo nasaara asal u ah kii wax garanayay oo cilmigii camalfalkiisii ka tegayna isaguna dhaqankii yahuudeed buu hayaa ummadan marka isu keeno jidkeedu muxuu yahay jidkeeda toosani waxa weeyaan waa ariiqu lcilmi annaafici waalcamal asaalix saas maana jidkan aan ilaahay weydiisanayno waa inuu ilaahay isugu kaanna daro cilmi naafica iyo ku dhaqankiisi iyo ku camalfalkiisi yahuudi midkay ka tagtay oo camalkii ah waan qaadanay soo ma nasaara kay ka tagtay oo cilmigii ana waan qaadanay labadii khayr baynu kulansanay marka labadii khayr baynu kulansanay jidkaan ilahay weydiisanayna subxana wa tacala kaa wey marka hayrilmaqduubi jidkaa laga sifaynaya jidkaasoo hayrilmaqduubi hayri siraati lmaqduubi kuwa loo cadhooday jidkooda aan ahayn calayhim dushooda kuwaa loo cadhooday jidkooda ma aha kaan ku weydiisanayno wala daaliina walaa siraati daaliina kuwa lumay jidkoodana ma aha ee waa jidkaa hore ee ay nebiyada iyo sidiiqiinta iyo shuhadadu mareen jidkaasaan alla ku weydiisanayna wey maana marka jidkaasi qeexitaankiisa iyo faahfaahintiisa iyo caddayntiisa xagee kusoo aroortay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiguu ku caddeeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh maxaa caqiida ah maxaa akhlaaq ah maxaa cibaado ah maxaa nidaam ah iyo bulsho ha noqdo kii dowladda ha noqdo kii qoyska ha noqdo jidkaa faahfaahintiisa waa ka ilaahay u soo dejiyey kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh haddii la doonayo in laga rugsheegoo la marana waa in labadaa la barto kadibna la raaco lagu dhaqmo sidaa unbaa jidka saxdaa lagu heli karaa laakiin haddii labadaa tiir mid maqan yahay cilmigii haddii maqan yahay sax ma nihin haddii camalkii maqan yahayna sax ma nihin labadaa markaan kulansanno unbuu dariiqeenu sax noqonay suuradda suurat lfaatixa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku kulmiyey tawxiidka saddexdiisa qayboodba waa lagu kulmiyey saddexdii qayboodba waa lagu kulmiyey qaybta koowaadi waxa wey waa qaybta la yidhahdo tawxiid luluhiya oo addoonku wuxuu samaynayo inuu ilaahay u gooni yeelaa baryadaada cabsidaada waxweydiisigaaga kaalmo dalabkaaga inaad ilaahay sujuudaada salaadaada inaad ilahay u gooni yeesho tawxiid luluhiya la yidhahda xaggee lagu sheegay midkaa isaga iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin baa qeexaysa waxaa kaloo lagu sheegay qaybtiisa labaadoo tawxiid alasmaa wasifaat ilaahay magacyihiisa iyo tilmaamihiisa ayadana xaggee lagu sheegay imise magac iyo imise sifay suuraddu sheegtay yani alraxmaan alraxiim soo laba sifa ma allah waa magac isaguna sifat luluhiyu xambaarsan yahy yani waxa weye maalik sooma rabbi intaasoo dhan waa magacyo magac walbana sifuu wataa taana waa asmaa wa sifaat maxaa inoo laaban rububiya oo inuu adduunka iyo kownka iyo addoommadiisu isagu abuurtay isagu leeyahay isagu u taliyo loona gooni yeelo cid kale inay la wanaagtana aan la ictiqaadinin taana xaggee lagu sheegay rabbi alcaalamiin baa lagu sheegay saddexdii baa halkaasaa lagu qeexay qur-aankaa lagu bilaabay waana lagu khatimi doonaa suuratu birabi nnaas markaynu gaano suuratu nnaas ayadana saddexda waa lagu soo celin doonaa qul acuudu birabbi nnaas maliki nnaas ilaahi nnaas saddexdii qaybeeda tawxiidka waa lagu sheegay taasi waxay tilmaamaysaa qur-aanku tiirdhaxaadka uu ku wareegayo waa saddexdaa qaybood ee tawxiidkooda ilaa shay walba tiirdhaxaad weyn buu leey sooma saddexdaa qaybood ee tawxiidku ka kooban yahay baa tiirdhaxaadka qur-aanku uu ku wareegaya wuuna ku bilowday intuu socdo o dhanna waxaa arrintaasu ka hadli wuuna ku gebagaboobi doonaa waa lagu dhammayn doonaa hada wabilahi tawfiiq wa sal allahuma waslama cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam